indhaha shacabka soomaaliyeed ayaa waxay maalmihii dhowaa kusii jeedeen magaalada dhuusamareeb oo ay fadhiyaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro saddex qodob oo caqabad ku ahayd qabsoomidda doorasho loo dhan yahay kuwaasoo kale ahaa helitaanka guddi madax bannaan oo aanay ku jirin shaqaalaha iyo dadka aadka ugu dhowdhow dowladda federaalka ah in heshiis laga gaaro sida laga yeelayo soo xulista xubnaha gobolada waqooyi ama somalilan oo dowladdu ay doonayso inuu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda mahdi maxamed guleed iyo dhinaca kale oo doonaya inuu hogaamiyo cabdi xaashi cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare iyo qodobka ugu culus ee hadda lagu kala tegay ee ah cidda maamulaysa doorashada gobolka gado iyo guud ahaan gobolka gado oo ka mida saddexda gobol ee maamulka jubbaland uu sheegtay inuu ka taliyo sidoo kalena ah halka uu kasoo jeedo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yar oo ka mida xildhibaanada ku dhow dhow madaxweyne axmed madoobe ayaa v o e da uga waramay halka ay marayso dooda ku aadan gobolka gado wax yar uun ka hor intii aan lagu kala tegin dooda ku aadan mustaqbalka gobolka gado waxaa dhacday marka qodobkaan laisku haya hadda aadka ugu daran laisku weerarayaa qodobka gada ah oo magaaladii lagu qaban lahaa ee caasimadii galbaharey ee gobolka gada ahayd ayaa waxaynu ku jirin gacanta dowlad goboleedka jubbaland waana khilaaf baa ka jiray gadi iyo iyo faragelin badan oo dowladda ku haysay iyo xaaladda ka taagneed marka maamulka jubbaland oo sharciyan uu hoostegaya gobolka gado ayaa waxa uu soo jeediyey madaxweynaha jubbaland in gado maadaama doorasho lagu qabanayo galbaharey options maadaama khilaaf uu jiro dadkii las haystay in la dhaho meeshii lasoo jeediyey dadkii wax dhexdhexaadinayay in galbaharey doorasho lagu qabto amison booliis la geeyo maamulka jubbalandna la geeyo guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed jubbalandna la geeyo taas ayuu madaxweynahana diidan yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa kadib markii natiijo ay kasoo bixi weysay kulanka dhuusamareeb xalay waxa uu warbaahinta la hadlay abbaare saddexdii aroornimo isagoo sheegay
waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada garbahaar ay tagaan ciidamo buliisa oo ka socda nabad ilaalinta amisom taana way diideen maamulka jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqa raadina in la diro oo loo diro gobolka gado iyo garbahaari guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda statekan jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinko dhanna ay tagaan arrintaana way diideen hoggaankii jubbaland intaas markii laysla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayo waxaa aada loo tuhunsan yahay ku dhowaad afartan iyo sideed saac ayaa ka hartay muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mana jiro waxa ay heshiis ku yihiin madaxda soomaalida si dalku uu ugu kaco doorasho loo dhan yahay taasi oo dhaqan iyo soo jireen u ahayd soomaaliya labaatankii sane ee lasoo dhaafay kulanka dhuusamareeb inkastoo ay jirtay rajo dadka qaarkii ay ka qabeen haddana waxaa jiray rajabeel u muuqanaya dadka qaar oo ku aadan sida ay madaxda soomaalida dhab uga tahay in xilligan ay gaaraan go-aan cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ah ayaa sheegay in rajadiisa kulankaasi markii horeba ay hooseysay rajo weyn oo ah yacni dadka soomaaliyeed anfacayda ma muuqato waxaa hadda gorgortanku yahay aniga intaanay badi aniga inta aan ka helo waxaa laga hadlayaa dana shaksiya ayaa laga hadlayaa masiir ummadeed iyo mid dowladeedna ma muu aniga ioma muuqato waan ka xumahay inaan sidaas idhaahdo laakiin runta in la sheegaahina waa muhiim waayo xaaladaha noocan oo kaleeta madaxweynaha ayaa la filayaa in saaka uu hortaga baarlamanka warbixina ka siiya xaaladda kulanka dhuusamareeb ilo ku dhow xukuumaddu waxay sheegeen in maadaama wakhtiga madaxweynuhu ay saacado uun ka harsan yihiin ay u badan tahay in lagu soo qaado muddo kordhin inkastoo aysan v o eedu xaqiijin xildhibaanada oo loo diray fariin ku aadan kulanka saaka ayaa qaarkood ku kala maqan gobolada inkastoo ay kuwa jooga dhuusamareeb ii sheegeen in isla saakaba ay muqdisho soo gaari doonaan xildhibaan xasan yare ayaa ku tilmaamay kulanka xilligan baarlamaanka wakhtigiisu dhammaadee la isugu yeeray in ay tahay mid nasiib darro ah waa inoo soo dhacay masajka ah beri inuu baarlamaanka jiro inkaasoo aqalka sare u qaadacay kulankaasi marka hal aqalo golo shacab buu noqoni wuxuu sheegana markaas ala arki doonaa iyo wuxuu dalbado laakiinse waxaan aaminsanahay in madaxweynaha ay ku tahay sharaf dhac iyo iyo iyo iyo fashil siyaasadeed in doorashadii warman wanvoodba horey ugu fashilmay in doorashadii dadbaneed uu noqdo madaxweynehi ugu horreeyay qaban waaye doorasho dadban oo heshiis lagu yahay inuu ku guulaysan waayo qallaaso kale hadda baarlamaan iyo golo shacab oo dhacay iyo aqal sare oo dhacay iska dawareegooda waxaan u malaynayaa in waddanku aana u ficneen waxaa kaloo iyada lafteeda imid dowladnimo aanu bixinaynin in khilaafka u weyn caawa uu ka taagan yahay gobolka gado oo doorasho inay ka dhacay tahay seventeen september ka hor imaanaysa heshiiskiisa ahaa in madaxweynaha magaalo asaga kasoo jeedo galbaharey ah inuu shirka u burburiyadana waa ceeb asaga ku tahay iyo iyo iyo magacaxumo ismac daro iyo sharaftiis madaxweyne qaran buu ahaa shirka dhuusamareeb ee kusoo gabagaboobay natiijo la-aanta waxa uu muujinayaa inaanay weli jirin rajo ah in doorasho loo dhan yahay ay soomaaliya ka dhacdo awoodda keliya ee hadda ay dad badani dhowrayaana waa sida beesha caalamka ay ugu guulaysan karto culaysaarkeeda kooxaha soomaalida si xal ay u gaaraan firaaq siyaasadeedna looga samatabaxo